dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna gaarka ah ee baraarug ee redio kismaayo oo aan uga hadalno arrimo maalin kasta saameeya qoysas badan iyo bulshooyinka taas oo ah helitaanka adeegyada muhiimka ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo amniga bulshooyinkeenna ee dhexdooda dadku waxay leeyihiin waaye aragnimo kala duwan marka ay helaan adeegyadan inkastooo horumar laga sameeyey meelaha qaar haddana muwaadiniin badan gaar ahaan haweenka dhallinyarada barakacyaasha iyo bulshada laga tira badan yahay waxa ay weli la kulmaan caqabado ku saabsan helitaanka adeegyada ay u baahan yihiin ujeedkeenna ee barnaamijka maanta ama caawada waa barnaamijku ama ujeeddadiisu waxa ay tahay inaan si wanaagsan u fahanno waaye aragnimadaas ogaanana oo aan si fiican markaasi uga shaqayno islamarkaana aan u turxaan bixinno annaga oo dabcan casuunnay aqoon-yahano iyo bulshooyin markaas saameyn ku dhexleh bulshada qaybahooda kala duwan kuwa oo ka doodi doona sida adeegyada loo horumarin karo islamarkaana qof walba uga faa'iidaysan karo barnaamijkan waxaa marti ku ah guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo iyo maxamed ibraahim iimaan oo ah falanqeeya arrimaha bulshada oo naga caawin doona fahamka doorka bulshada maamulka deegaanka iyo sidoo kale bahwadaagta kale ee hagaajinta helitaanka adeegyada muhiimka dhegaystayaal waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno aragtiyadiinna ku saabsan mowduuca muhiimka ah fadlan nala wadaag jawaabihiinna adiga oo s m s ama lambarka fariimaha gaagaaban ee lacag la-aanta ah noogu soo diraya aragtidaada kaas oo ah labo siddeed eber islamarkaana aad noogu soo diri karto aragtidaada ku saabsan qodobadaas aan kor ku soo xusnay sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo amniga su-aasha maanta aan idin weydiinayno waa lixdii bilood ee lasoo dhaafay sidee ayay ahayd waaye aragnimadaada adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo amniga ee deegaankaaga haddii aan ku celiyo mar kale lixdii bilood ee lasoo dhaafay sidee ayay ahayd waaye aragnimadaada adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo amniga ee deegaankaaga fadlan nala wadaag fikirkaaga nala wadaag si bilaasha adigoo adeegsanaya lambarka fariimaha gaagaaban ee labo siddeed eber waa dabcan waxaan hawada ka akhrin doonaa qaar ka mid a jawaabihiinna oo aad markaa nala soo wadaagteen waad mahadsantihiin tahay dhegeystahan ayaan siinaynaa kastoo dabcan aan gudagelnaba mawduuca alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan tahay sida quru badan barnaamijka noo baadiinayso fakirkay haddaan kadib kadib haddaan kadib waxaan oran lahay dhanka amniga iyo waxbarashada waa qofkay waaye laakiin dhanka biyaha kooda ayaa caqabad ka taagan ma garan waa gartay marka adiga oo gudagelaya qodobadii aan soo xusnay waxyaabaha aad leedahay khibrad ahaan bulshada baahiyahooda ugu waaweyn ee wax laga qaban kara xilligan maxay yihiin aragti ahaan waa mahadsan tahay bulshada baahiyahooda waa fara badan yihiin laakiin haddaan ajilada aan kusoo koobo waxaan dhihi lahay midda ugu muhiimsan hadda waxaa waye dhanka biyaha waaye waayo magaalada biyo hadda oo saas u weyn oo hadda meel haddii oo hal meel haad weyn oo keliya haddii la waayo waxaa waye biyihii cariiri ayay noqonayaan waxaa laga yaabaa bulshadii oo dhan inay biyo la-aan noqoto waxyaab magaalada hadda oo dhibaatada ugu weyn ka jirta waxaa waye biyo la-aantaas waaya mar haddii tuulada tuulooyinka mar hadday go-aan biyihi meel loo xambaarayo malaha weligana meesha ugu dhaba wax meesha u dhow male bulshadana baahadeeda ugu weyn waa biyaha macnaha waxaa waye الله سبحانه وتعالى وله وجعلنا من الماء كل شيء حي وحاول وهو الله سبحانه وتعالى في كل ليه هذه كتاب وقرآن كلام لكن في الآن لو تعتقد لو أعتقد تعتقد بدون في الآن ونوران ترى أبو عيار أقوم من سوى وبيا وأبلي وبشر وبقلتي وبقول في الهاي ما شاء الله واي أرجع أنتي هذا وتدرين أن مدام بدي مش أي فديان وعاو مش سوف تيجون إن أنا باهيا تربيار تدرين عليك الله إنك هذا aad iyo aad umahadsanyihiin marka insha allah kuley waa intaasaan kusoo koobaya waa tahay waayahay aada umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa macalin sabriye ayuu kaasi ahaa oo ah dhegeystihii ugu horreeyey martida barnaamijka ayaan gudagelaynaa iyadoo aan dhegeystayaasha mar kale doonayo inaan ku ce ugu celiyo lambarka fariimaha gaagaaban ee ay noogu soo diri karaan aragtiyahooda iyo fikradahooda si ay barnaamijka qeyb nagala noqdaan labo siddeed eber ayaad noogu soo diri kartaa aragtidaada oo kooban martida ayaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha ee haweenka ee degmada kismaayo ayaan soo dhaweynayaa guddoomiye berrey maxay yihiin adeegyada aasaasiga ee ay tahay in la siiyo dhammaan muwaadiniinta gaar ahaan dadka nugul sida barakacayaasha bulshada laga tirada badan yahay haweenka iyo dhalinyarada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لما waxaan salaamaya bahda idaacada ee radio Kismaayo een waxaan leenahay habeen wanaagsan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan caaw ka soo qayb galo taas uu yahay in maaragtay lagaga hadlayo een waxyaalaha ay u baahan yihiin dadka bulshada ee nugulka sida haweenka barakcayaasha dadka baahiyaha gaarka qaba intaasoo dhan marka waxyaalaha aan hadda diiradda saaraynaa waxa weeyaan barnaamijka asaasiga ah oo qofka bili-aadanka u noolyahay qofka bili-aadanka wuxuu u noolyahay inuu helo horta xuquuqaadka uu leeyahay hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay biyo hadday tahay koronto hadday tahay abni run ahaantii waxaan dhihi karaa jubbaland waxaa weeye meesha keliya ee la iskaga halayn karo amnigeeda sidoo kale waxaan dhihi karaa waa meesha keliya ee waxbarashada la iskaga halayn karo way jiraan dad oo aan awoodin inay ilmaha waxbarashada ka bixiyaan laakiin dowladda jubbaland waxay jaangoysay inay samayso iskoollo free ah oo aan lacag laga qaadin waan jeclaan lahaa inaad dhegeystaha dhegeysto anaa ku socdaa insha allah dhegeyste ayaa ku jira qadka dhegeystayaasha alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلامة تمام صحبين كل بشر ديو أنا رجل وحكي لي عوز وعدكم هاي سنة عامة على سبيل كبيرة هاي سنة تمام وحمل لي عوز وعنا waayahay habeen wanaagsan ayaan anagana hawada kaa leenahay magacaaga iyo meeshaa joogto
ومعك أنا جنو وعما كوه ومستريري نترمسي تحفظنا ودلحين waa tahay aragtidaada gudagal
وطبعا انت عايز كل انا ما انا دي هاي هاي سؤال شو كل وجود
Mhm. waa baahiyaha asaasiga ay bulshada u baahan yihiin biyaha dhanka biyaha dalka biyaha dhanka caadi weli ka imaado marka boqolkiiba sagaasan hadda biyahaadooda xaafadahoda aad iyo aad bay ugu go-an yihiin waayo inta badan waxaad arkaysaa ayaga saddex maalin afar maalin ka maqan marka biyaha hal sani ka badan hadilba hal hal wasad ayaa ka shaqeynayso marka kama jiro waayo inta badan ma xamili karto waayo ayaga kudubasa gubi karto waa mesaja oo mid kale oo hadda caawin karto oo ayaga dhan kale oo ayaga loo maareysan karo malahan hadda inta badan ayaan dhigaas oo kaleeto maxaa dhacday muddo adiga lix maalmood oo kaleeto lixii maalmood oo kaleeto waxaa lagu joogaansanaya biyaha farabti oo kaleeto oo ceelal oo kalluutada ceel iyo calaajidhankii ugu yar waxyalaasina solutionka ugu yar waxaa ugu yar gasho intumajency marka ana waxaa ilaa ka biyaas caruur baarta nagaysto marka biyaas waa in hoose aad aad kor loogu qaado marka biyaha caawir xiliyahay waaya Wa- wa- waa tahay waaya waa hagaag aada umahadsan tahay waa kaaga mahadcelineynaa saaxiib sida barnaamijka noola qayb qaadatay aragtidaada iyo fikirkaagana waad ku mahadsan tahay waayahay guddoomiyaha aad aad baan ugu mahad celinayaa bulshada reer kismaayo sida wanaagsan ay uga soo qayb qaadanayaan idaacadda waa tahay fikirkoodan uga dhee- uga dhiibanayaan si ay u helaan Mhm.
waxyaalaha ay tabayaan Waata.
aan ku socdo su-aasha ay weydiisay waaya Een, amniga boqolkiiba boqol waa isku halayn karaa jubbaland khaasatan kismaayo Mhm.
Een, waxbarashadana waan kasoo hadlay waxay dhistay dowladdu iskoolo bilaash ah Mhm.
oo lagu een, baranayo waxbarashada waxaan kaloo u- aro ku hadlaya magaca haweenka waxay wasaaradda waxbarashada ee jubbaland ay martigelinaysaa sanadkan laba kun iyo lix iyo labaatanka in toddoba kun oo gabdhood la baro farsamada gacanta ee dowladda jubbaland een, iyadoo la kaashanaysa hay-ada caalamiya run ahaantiina waxay noqon doontaa in jahliga iyo maaragtay shaqo yaraanta lagaga s- lagaga s- yarayn doono dowladdan Een, xagga biyaha markaan u noqdo een, een, xagga markaan u noqdo een, een, xagga wadooyinka Waa tahay.
dhegeysto kala soo galay ee waa dhegeysan Waaya, kartaa waa- waa tahay Eh, siyaasha waa siinaynaa een, jacaylkooda. Mhm.
een, marka een, waxaan dhinaca wadooyinkana waa aragteen magaalada inay wadooyin fiicfiican ay haysato hadda oo laamiyaal loo sameeyey Mhm.
taasoo ujeedkeedu tahay qofku inuu mar kasta goob caafimaad hadduu u baahdo hadduu emergency yahay la geyn karo Mhm.
Een, marka aan ku noqdo xagga biyaha waad ogtihiin in siyaasadda biyaha ee dowladda jubbaland een, lagaga hadlayay maalin dhaweed wasaaradda biyaha ee dowladda jubbaland Mhm.
run ahaantiina iyada meel fiican ay marayaan biyihii laga soo jiiday iyo intay een, bisha sagaalaad ama bisha sideedaadna een, jubbaland ay yeelan doonto ama kismaayo biyo kuwii hore ka taya badan kana jaban dadkuna ku kalsoon yihiin Mm.
inkastoo hadda jiraan caqabad biyo la-aan taasina ay keenayso Waa tahay.
kala go-a shaqada een, marka aan usoo noqdo dhinaca een, korontada Mm.
een, korontada aad bay maaragtaye dadku ay ugu dhib qabaan waayo waxay ugu dhib qabaan een, een, waxaa lagu jiraa waqti kullo ah waxaa laga yaaba dadku inay siyeel haystaan dad inaan gashan karin ba aan lacag haysan een, marka ay high quality tahay lacagteeduna ay badan tahay marka halkaa caqabadaa ka jirta waxaana dhihi lahaa een, korontada dadka ha loo jabiyo maadaama dalka shaqo badan ay ka jirin een, isbedel siyaasadooda cusub oo hadda dalka kusoo socda oo maaragtaye waa eh, tahay waa hagaag waa in waayahay maxay ahayd alxaya waa tahay adan kaga mahad celinaynaa gudoomiyaha haweenka ee degmada kismaayo ayay markaa sii ahayd maxamed eh, ibraahim iimaan ayaan isagan siinayaa intaan siinin dhegeystayaasha ayaan isu dhex wadi doonaa iyo martida assalaamu calaykum
وعليكم السلام waan ku soo dhaweynayaa walaal magacaaga halkaa joogto
وأنا والبقر مع السلام عليكم وأهلي كوكنا وعرفنا waa gartay aragtidaada maxay tahay
أنا كنت ولا لا أرسل وحاوي البقر بال أنا في عندها سوكنا وحبر شدا كل أهل ونسي عفمك سوكنا وحبر بلاد كوات كنت يسي وبيها تفضل وأعرف ما تبرنا ولدك كان برنا ويكونا وتبح بلادك وما تشيء وقت من هذا الكريم بلادك نايب وبيها بلاد
waa hagaag waayahay aada umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa sida aad barnaamijka noogala qayb qaadatay way mahadsan yihiin dhegeystayaasha waxaan xasuusinaynaa in ay lambarka fariimaha gaagaaban labo sideed eber ay noogu soo diri karaan aragtiyahooda oo kooban sidoo kalena si toos ayay lambarka idaacadda labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay usoo beegsan karaan maxamed ibraahim iimaan oo ah qabiir dhanka waxbarashada ayaan soo dhaweynaya haatan Eh, maxamed maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ka hor yimaada bulshada gaar ahaan kooxaha nugul marka ay doonayaan adeegyada bulshada
Ah, bismi illahi raxmaan raxiim Een, waa mahadsantihiin een, radio kismaayo Een, fursadda qaaliga ay siiseen caawa waxaa weeye waa waxay tahay godob dhig u muhiim u ah bulshada soomaaliyeed sidoo kale waxyaabaha loo baahan yahay bulshada liita waxyaabaha loo baahan yahay bulshada caqabadaha ka hortaagan waxaa ka mid ah adeega naftigeeda oo bulshada ay dowladda bixinayso Waay.
ay ka yar kale waxaa laga yaabaa goobaha ay degan yihiin iyo adeegii meelaha laga bixinayo Waay.
inay kala fog yihiin taasoo keeni karta marar qaarkood caqabad oo dhanka ka imaan karta Mm.
waxaa laga yaabaa in ay magaaladu aan joognayn in sarfiska adeegeedu uu Waay.
aada u sarreeyo marka in- caafimaad iyo adeegyada waxbarasho in mataqaanaaye la yaro mataqaanaa ballaariyo Mhm.
dadka u baahan oo bulshada nuguloo sida barakacyaasha haweenka caruurta in meelaha ay kusoo barakaceen meelahay joogaan in adeega la geeyo waa midaas Mhm.
arrinta kaleoo muhiima waxaa waaye in bulshada naftigeeda oo oo in ay si si Waa tahay.
ah, in macnaha adeegay u sinaadaan aysan Waay.
noqonin dad een, adeeg la siiyo in aan loogu celcelin Waay.
tusaale ahaan waxaa laga yaabaa meel baahidooda ay ay joogto tahay meelay baahideeda aysan jirin in la isku wado tusaale deegaanada qaarkood oo sida biyo la-aanta ka jirto Waa tahay.
goobaha waxbarashada ay ka jirin Mhm.
in ayada naftigeeda goobaha lasoo biyo lasoo qiimeeyo in bulshada la gaarsiiyo taasina waxay u tahay een, arrin aada u muhiimsan een, qodob kalea ku daraya waxaa ka mid ah Waay.
in bulshada naftigooda inay wixii bulshada dowladda ay u qabanayso Mhm.
inay mataqaanaa ay dareemaan lahaansho tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaabaa adeeg in laga qabto goobo oo bulshada ay loogu talagalay in markaa in hantidii dowladda ay qarash ka bixisay iyo caawintiiba in bulshada mas-uuliyadda iska saaraan oo Right.
adeegii dowladda waxbarasho hadday tahay iskuulla loo laga caawiye hadday tahay goobo caafimaad hadday tahay goobo waxbarashada Mhm.
Eh, taa naftigeeda xubaanta dadka inay dareemaan inay adeegaasi inay ayagu ay leeyihiin oo ay ka faa'iidaystaan Waa tahay.
Eh, taa waa mid arrin- arrinta kaloo jirta waxaa ka mid ah xagga mataqaanaaye dadka een, codadkooda iyo fikiradooda in mataqaanaaye ay bulshada ay u baahan yihiin inay meel dheer ay gaarsiiyaan oo la gaarsiiyo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa dad een, u baahan in biyaha u baahan dad caafimaadka ka liita dad waxbarashada ka liita marka dadka naftigooda in codkooda iyo fikirkooda la dhegeysto oo meel dheer la gaarsiiyo Waa tahay.
taa marka dowladda naftigeeda waxay faa'iido u tahay een- een dadka in baahidooda la xaqabtiray iyo inay weli baahidu ay taagan tahay si loo kala ogaado waana mahadsantihiin Mhm. waayahay waa hagaag waa tahay dhegeystahan aan siiyo si barnaamijka qayb uga noqdo waa ka xumahay leenka ka go-ay dhegeystahaasi qeybaha kale ee barnaamijka ayaan u rajaynayaa Een, waxaan soo dhaweynayaa eh, gudoomiyaha haweenka een, gudoomiye barey Een, ayahay intaan guddoomiyaha soo dhaweynin dhegeystahan aan siiyo wcalaykum asalaam waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto waa gartay aragtidaada soo dhawow arkay waxaa leedaa waxaa aad waayahan ibniin lagu hayo oo aad og tahay lacagta dadka dayartaa lacagta guryaha taalla ma adeegan karaan jubbaland dhibka hore waa canaanatay lacagtada waa la qaatay dhulkaana laga aamusay waxaa marka aad kaaga codsanaya inaad gaarsiisaan dadka madaxda ah masaakiinta lacagta haystaan inay ku adeegtaan oo aad lacagta la adeegtaan ku codsanaya walaal waa hagaag waa yahay waa mahadsan yahay dhegeystahaasi aada waa mahad celinaynaa walow mawduuca aan ka hadlayno wuusan qusaynin aragtidiisa iyo sidoo kale soo jeedinta balse dowladda hore ayay go-aano uga soo saartay arrimaha n isticmaalka shilinka ee soomaaliga dhegeyste ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام يا عزيز مرحبا بانك soo هذا برنامج الأسبوع يقول بجول معلي أبيك أنا ونفسن البيت ونفسن أقول وما عن سقية عبد وفلانه waa gartay macalin soo dhawow وهذا هو وما صدق جزء قرب برنامج أنه دادين يسو مرتين وسلام يا إن شاء الله بعد سلام إن واسبي أي كذا واجي واي كورنتيلتا يوبيا دك قار هرتو هواي ما أودا ومارون دك وحاجر كورنتيلتا عن أبودين دك وحاجر بيا سو كلنتو عن أبودين إن إن شاء الله تعالى وحن هذا وفرحتنا بيا هذا أي شيء إنه جوبير بيش تلا بيش تملاك سو كهر دون قاسنا عادي هذا وفرحتنا وأنا سو كبيرنا een waxaan kaloo rabaa inaan kusii daro waxbarashada iyo amniga horta waxaa waye boqol kiiba boqol ayaa la isku haleyn karaa sababto ah waxbarashada hadda waxaa la qoray iskuul oo ardaydii wax- lacag la-aan loogu dhigaayo waxbarashadooda free ah aniga kuna hadlay caruurteyda qaar kamid ah iskuulkaas ay dhigtaan qaarna waxaa waye iskuulka ay ii dhigtaan maasha allah aad iyo aad aan usoo tobinaynaa waxbarashada ee dhankeeda horta aad iyo aad aa loogu dadaalay dhanka amnigana sidaas oo kale boqol kiiba boqol waayo magaalada wadooyin fara badan ayaa la dhisay oo bilicda bilicda magaalada aad iyo aad u qurux badan wadooyinkii marka hore gargeshin ay baabuurtii sida ay raasaaxriir ay ku mari jireen hadda waxaa weshina waa la hagaajiyey maasha allah Mhm, mhm, maamulka right.
aad iyo aad aan usoo tobinaynaa waa tahay Een, hadda midda ugu weyn caqabada hadda shacabka ay haysato ugu weyn ayaa waxay tahay biyo la-aanta biyaha waxaa waaye hal biyo oo kale ayaa magaalada ku shaqeeyo haddii hal mar ay wada go-aan magaalada dhan waa wada biyo la-aan ayay noqonaysaa marka waxaa fiican dhankaas biyaha in aad iyo aad loo xoojiyo intaas ayaan qoonsan lahay maamulka dhammaan martidana waa salaamaya waa hagaag waayahay aad ayaa u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa macalin sabriya ayuu kaasi ahaa oo mar kale na soo beegsaday ama soo beegsaday barnaamijka si uu aragtidiisa ugu daro dhegeystayaasha iyo martida waa isku dhex wadaynaa maadaama barnaamijka uu yahay barnaamij bulshada u furan islamarkaana wacyigelina oo la doonayo in la ogaado baahiyaha guud ee bulshada iyo sida ay tahay in looga jawaabo dhegeysta ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowo walaal codkaagana sare u qaad magacaha hagee joogtaa
waad mahadsan tahay dhammaan dj ku farsameynayo iyo asxaabta saaxiibaha tahay magac baan magacayo waa cali ismaad kusugan xaafadda xaafadda murmacow waa gartay raadiha inaga dhegeysanayso haddii aad ka fogaato codkaagana aad sare u qaado codkeena si si ismaqalkeena u hagaago hordiyaal ama dhegeysanayo raadiga maasha allah horto qodobka haddaan ku gadoobay waxaan dhihi lahay maadaama horto qodobku aad iyo aad u muhiimsan marka qodobkaas oo muhiimsan waa dhanka horta aad ah ama dildaa waa okay maasha allah boqolkiiba boqol dhanka kale ismaail waagii hore horta miyaysana wadooyin waaweyn laamiyo cusub miyaysanin hadda maadaama socodka gaadiidka dadweynihi aad iyo aad ay wada fogaadeen oo la- la- bilicdii magaaladii aad iyo aad usoo kordhasay oo hadda laamiyo cusub iyo wadooyin waaweyn aan helnay marka wadooyinkaas oo haddana eh, eh, haddana oo shidaaxooda haddana aad iyo aad loo soo nooriyo oo she- dhanka dhalinyarta oo aad iyo aad loogu oo eh, ayagan loogu cayigeliyo ayagana aad iyo aad u muhiim ay tahay marka dhankan hadda usoo laabta dhanka biyaha waa caqabad weyn waa dhanka biyaha oo oo inta in muddo inta socdaan ay hadda iska gooyaan oo muddo ay shan maalmood markaas baanba dadka maqnaanayaan marka dhanka biyaha xaawash laga yaabo dhanka walba magaalada bilaxdeeda ha noqoto dhan walba ha noqoto waa okay marka dhan walba hadda laga eego laakiin waa dhanka ugu waaweyn horta waa biyaha dhanka biyaha ee imaanaya waa dhanka biyaha ee xaawash weyn ee la dhanaana mooye dhanka kale waa okay marka waxayna leedahay xaawash waxaan u wanaagsan dhammaan dhibirtaashi waxaa leeyahay xaawash waxaan wanaagsan waa wa- waa tahay waa mahadsan tahay aad ayaan kaaga mahad celinaynaa sida aad barnaamijka noogala qayb qaadatay aragtidaada iyo fikirkaagana waad ku mahadsan tahay waa tahay ee, dhegeystayaashu way mahadsan yihiin aada uga mahad celinaynaa sida ay barnaamijka ugu xiran yihiin islamarkaana ay noola wadaagayaan aragtiyahooda iyo fikradahooda jihiinta iyo sidoo kale toosinta barnaamijka ayay iyaga naftiyooda qayb ka yihiin markay noqoto wacyigelinta maadaama uu yahay barnaamijka barnaamij u furan bulshada martida ayaan dib ugu noqonayaa iyo guddoomiye berey maxay tahay hadda in la sameeyo ama ay- ay tahay inay bulshada sameeyaan iyo sidoo kale maamulka deegaanka iyo bahwadaagta kale si loo hagaajiyo adeegyadan loona sii horumariyo een aad baa umahadsan tahay een markaan ku noqdo su-aasha dib ugu noqdo waxay u baahan tahay in horta iskaashi la sameeyo iskaashi shacab iyo iskaashi dowladeed si loo xoojiyo arrimaha bulshada ay tabayaan bulshada een nugul een sidoo kale siday u heli lahaayeen dadka barakacyaashii biyo Mhm.
een inkastoo haddaba ay leeyihiin ceelal ay u qoodeen hay-aduhu ay biyo ka dhaansadaan Waa tahay.
een qolada aan heli karin inay koronto gashtaan waxaa la siiyey een een een soolaro macbala oo ay ku shitaan Waa tahay.
marka si baahida qof maadaama de qofka uu xaqla yahay oo dalka xaq u leeyahay Mhm.
si ay baahidooda loo wada daboolo waxay u baahan tahay iskaashi dowladeed iyo iskaashi shacab si loo fuliyo baahiyaha jirta oo dhan Mhm.
guddiyaal bay leeyihin xaafaduhu guddoomiyeyaal bay leeyihin guddoomiye degmaa jira een waxaa jira waaxyo een qaxoontigu wuxuu leeyahay meel laga maamulo dadka barakacyaasha oo waxay leeyihiin hay-ad jugri la dhaho een guud ahaanba in iskaashi laga sameeyo si dadkaasi ay u heli lahaayeen baahiyadooda Mhm.
hadday tahay biyo iyo hadday tahay waxbarasho iyo hadday tahay koronto iyo hadday tahay arrimaha aasaasiga oo dhan Mhm.
guud ahaanba waxay u baahan yihiin in iskaashi laga sameeyo si loo gaaro guul Mhm.
aad baa umahadsanta waayahay Eh, maxamed een, haddii aa qodobka isa su-aasha aan ku weydiiyo maxaad ku dari lahayd Eh, maxay tahay hadda inay sameeyaan bulshada maamulka deegaanka iyo bahwadaagta si loo hagaajiyo adeegyadan loona sii horumariyo waa arrin fiican weeye een, qodobka ugu muhiimsan aan ku daray waxaa waaye qorshe midaysan waa inuu jiraa Mm.
oo tusaale ahaan een, een, bulshada iyo dowladda Waa ay tahay.
ka wada ka wada siman yihiin Mhm.
marka taa marka waxay keenaysaa qa- ka qaybgal bulsho oo ay de bulshada qayb ka mid ah in la helo Waa tahay.
go-aanada bulshada ay qayb ka yihiin tusaale ahaan oo kale waxaa keeni kartaa marka in bulshadii ay is- noqoto bulsho baahideeda Mm.
soo gudbisan karta waayahay Eh, sidoo kalena bulshadaasina markaa een, lala socon karo lana qiimeyn karo xaalad walba ay joogaan ay markaa ay taagan yihiin Mhm.
waa sidoo kale codka dadka qaarkood waxaa jira dad codkooda uu nugul yahay oona u baahan in meel dheer la gaarsiiyo Waa marka tahay.
iyada naftigeedana waa qayb kale oo muhiim u tahay bulshada Mhm.
dhexdeeda marka dadkaas oo kale soomaaliyeed oo dhibaatada xoogan oo burburka soomaaliya qaybna ay waxyaabo ay soo gaareen oo taa naftigeeda iyagu naftigooda aysan ku qanacsanayn Waa tahay.
laakiin loo baahan yahay adeegii dowladda inay gaarsiiso Mhm.
dadkaa marka waxaa loo baahan yahay in codkooda meel dheer la gaarsiiyo ayagoona waxa loo qabanaya inay noqoto waxyaabo bulshadaasi een, manfac u ah oo ayaguna adeega markii loo qabtana in ay ay hantidii iyo wixii dowladda ay u qabatay iyo statekii uu qabtay in ayagu naftigooda ay noqdaan dad hanan kara Waa tahay.
oo ilaalsan kara waxooda waana mahadsantihin waayahay aada mahadsan tahay dhegeystaha ayaa ku jira qadka asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto وانجو والله بالنسبة في أركضة waa gartay Eh, soo dhawow mar kale aragtidaada maxay tahay أركضة برحلة عزيز كولاد كبقار وحبر سلام لو قد قدينا نساطة كلنا العلمان لو قد قدار الكينيا Mhm.
أركضة بيوانا waayahay waagaag aada u mahadsan tahay guddoomiyahay maxaad ku dari lahayd waxaan rabaa inaan ku kaabo su-aashii hore een een waxaan dhahnay inaan bulshada iyo dowladdu ay wada shaqeeyaan Mm.
Ee, waxaa jira hadda barnaamijka waxaa ku jira in dadku amni helaan Waayahay.
Ee, waxaan ognahay in wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda amnigu ay ka shaqeeyaan barnaamij la yidhaaho ee nabadda iyo amniga Mm.
kaasina si guud ahaana uga shaqeeyo deegaanada jubbaland een ay ka kooban tahay sida een een degmooyinka oo dhan inta xorta ah Mm.
een dadkuna ay si fiican uga qayb qaataan hadday tahay bulshada tahay.
qaybaheeda kala duwan Mhm.
iyo dowladda Right.
shirka bilaha ee la qabtano macal boolisku ay kasoo qabangalaan Mhm.
lagaga hadla cadaaladda iyo amniga iyo waxay u baahan yihiin dadka aan hadli karin Waa in la tahay.
gaadhsiiyo cadaaladda marka si saasoo kale loo helo waa in dadku ay ka wada qayb qaataan Mhm.
een- een- een dowladnimada Waayahay.
taasaa lagu gaari karaa in dadku ay baahiyahooda la daboolo Mhm.
aada waa mahadsanta
aad dhegeysaneysaan barnaamijkan gaarka ah ee baraarug oo ay marti noogu yihiin guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo iyo sidoo kale maxamed eh, ibraahim iimaan oo ah qabiir dhanka eh, waxbarashada iyo sidoo kale arrimaha bulshada waa tahay dhegeystayaasheena aad ay u mahadsan yihiin lambarka fariimaha gaagaaban ee aragtidooda iyo firadooda noogu soo diri karaan waa labo sideed eber ayaa noogu soo diri kartaa aragtidaada iyo fikirkaaga labo sideed eber ayaad noogu soo diri kartaa ra'yigaaga iyo fikradahaada dhegeyste lixdii bil sidee ayay ahayd waaye aragnimadaada adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo amniga ee deegaankaaga si faahfaahsan oo kooban islamarkaana magacaaga iyo meeshaa joogta la socda noogu soo dira lambarka fariimaha gaagaaban labo sideed eber waa tahay martida ayaan dib ugu noqonayaa waxaan siinayaa maxamed ibraahim iimaan maxay yihiin tusaalooyinka wanaagsan oo ah wada shaqayn markaa eh, kor loogu qaadi karaa isla xisaabtanka iyo adeegyada bulshada ah bismillahi raxmaan raxiim een, waa mahadsan tahay een, mar labaad iyo mar saddexaadba Een, waxaan rabaa inaan bulshada u sheego een, tusaalooyinka wanaagsan waxaa ka mid ah een, jubbaland inta ay jirtay dowladnimada waxaan qabanay oo waxyaabo la taaban kara tusaale ahaan waxaad aragtaan goobo waxbarasho hore aan u jirin inay hadda mashaariicda waxbarasho ay gaareen sida muxuu ahaaye guddi inuu jiro guddi waxbarasho oo deegaanada ah oo sidoo kale waxaa jira muxuu ahay iskuullo dad soomaaliyeed oo aan dhaqaale ahaan haysan in goobo waxbarasho aan lacag laga qaadin inay dowladda gaarsiisay waa tahay sidoo kale waxaa jiro mashaariic badan oo hadda magaalada oo biyogelina ay tahay oo dhanka webiga laga keeni doono oo isagana uu yahay Waay.
baahida magaalada iyo lagu habqabtiri doona iyada naftigeeda Eh, sidoo kale waxaa jira arrimaha caafimaadka waxyaabo badana laga qabtay Waa goobo tahay.
badan oo waxaa jira oo laga furay eh, muxuu ahaye m c h o iyo dadka eh, caafimaadka u baahan oo lagu gaarsiiyo waa tahay badan adeega badan oo dhanka caafimaadka bulshada la gaarsiiyey sidoo kale waxaa kaloo jira arrimaha dhalinyarada iyo haweenka iyaga naftigooda qaybo badan bay leeyihiin ayagoona dowr ku ah dowladnimada iyaga naftigooda qayb ka ah bulshada inay u kacaan ay u istaagaan waa tahay waxyaabahan ku daraayo waxaa ka mid ah adeegyada marka waa adeegyo oo dadka si kalsooni ay u helayaan oo aanan ahayn wax mataqaanaa ee cidno gaara aanan loo hayb soocayn dadku ay wada siman yihiin waa tahay marka taa waxay keenaysaa marka bulshada baahidoodii in boqolkiiba boqol in mataqaanaa ay ku qanacsan yihiin dowladnimada iyo muxuu ah in la gaarsiiyo adeegii ahaa oo baahidooda ah sida biyaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo amnigana qayb ka ah bulshada oo ay isku socodkooda meel walba ay u tegi karaan een, adeeg caafimaad iyo adeeg waxbarashada iyo adeeg muxuu ahaaye Waa tahay.
caafimaad waana mahadsantihin waayahay ee, gudoomiye haweenka ee, degmada kismaayo ayaa tahay ee, ma xaqiijisaan een, bulshada nugul sida haweenka barakacyaasha ah in adeegyadii loogu talagalay ay ee, si siman u wada gaareen ama ay heleen adeegyadii loogu talagalay in baahiyadooda lagu haqabtiro
een aada umahadsan tahay een waxaan xaqiijinayaa in dadka barakacyaasha ama dadka nugul adeegyadii loogu talagalay ay siday een ahayd u gaadhaan een dowladda jubbaland waxay samaystay institution bay cid walba u samaystay waa tahay hay-adda barakacyaasha jubbaland baa la sameeyey taasina waxay xaqiijinaysaa in dadba dadka barakacyaasha ah loo sameeyey system ay ku shaqeeyaan waxaad Nidaam.
nidaam ay ku shaqeeyaan Waayahay.
waxaad og tahay in laba kun iyo saddex kun iyo qoys in ka badan Mhm.
in laga raray bilihii soo socday ee aynu soo dhaafnay magaalada kismaayo Waayahay.
taasoo ujeedadoodu ahayd in la dejiyey duleedka magaalada oo dowladda ay u bixisay xalka waara Waa tahay.
maadaama dadku ay ahaayeen dad barakacyaal ah oo ku nigaa dhul ayna lahayn Mm.
in iyagu dhul ay leeyihiin oo sabarloogaatiya oo iyagu leeyihiin dowladdiina ku og tahay oo biyihiile oo maxay ahayde iskoolkiile Mm.
oo caafimaadkiile la dejiyo Waa tahay.
taasina waxay xaqiijinaysaa in in dowladdu cid walba meesha ay ugu tala gashay ay ku ogaanayso Mhm.
siday ammaanka iyo dowladnimada u xaqiijisay inay dadka barakacyaasha ama boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karaa in ay dowladdu hubisay oo xaqiijisay meelihii ay ku da- ku- ku- ku ogaan lahayd Waayahay.
waayo waxaa loo sameeyey hay-ad iyaga u gaar ah sida een, dadka host communityga loogu sameeyey Mhm.
gudoomiye degmo oo maamula oo m- waaxyo iyo guddoomiyaal leh Waa tahay.
ayaa iyagana loogu sameeyey system ay ku shaqeeyaan Mhm.
taasina waxay qayb ka tahay Waayahay.
inay helaan badbaado iyo waxyaalihii asaasiga ay u baahayeen marka sidaas aan u xaqiijinay dadka barakacyaashiiba boqolkiiba sagaashan iyo shan Mhm.
waa haween waxaanuna ognahay in ay dowladdu xaqiijisay Waayahay.
sidii ay maaragtay ay u heli lahaayeen baayooda Mhm.
aad baa mahadsanta waa tahay ee, waa mahadsan tahay guddoomiye waxaan ku noqonayaa maxamed ee, maxamed ee, marka loo fiiriyo ee, bulshada gaar ahaan dhegeystayaashii ee, soo waciyey aragtiyaha inta badan ay nala wadaagayeen bogaadin iyo sidoo kale in lasii xoojiyo ayay u badneyd bogaadin ah amniga oo dowladda ay aada ugu ammaaneen oo door fiican ay ka qaateen eelaamaha amniga islamarkaana la xaqiijiyey deegaan kasta oo dowladda gacantooda ee soo galo Een, sidee marka bulshadii iyo dowladdii oo iskaashanaya iyo sidoo kale hay-adihii horumarinta oo isku duuban sidee loo sii xoojin karaa si baahiyaha kale ee dhiman loo dhammaystiro Ah, ah, bismi illahi raxmaan raxiim Een, waa mahadsan tahay Een, sidoo kale baahi- waxay u baahan tahay ka qaybgal bulsho oo dhanka bulshada iyo go-aanada masiiriga dadka dhexdooda in mataqaanaa dowladda in ay ka wada shaqeeyaan waa taa marka waxay keenaysaa in marka in gu- la helo guddi deegaan deegaan walba oo meesha hoolal laga qabanaya in bulshada iyo dowladda iyo heeqalka dowladda inay wada shaqeeyaan Waa tahay.
taa marka waxay keenaysaa marka in ay tusaale wanaagsan oo si mataqaanaaye dadkaasi adeeg wanaagsan lagu gaarsiiyo taa marka waxay keenaysaa een, inay kordhiso muxuu ahay wacyigelinta bulshada iyo fikirkooda ay ka qabeen in mataqaanaa inaysan adeeg dowladda aysan soo gaarsiin inay noqoto een, xal loo herki kara in bulshada mataqaanaaye een, la gaarsiiyo adeeg walba oo meel walba lagu la gaarsiin karo sidoo kale sinaanta in la ilaaliyo oo tahay oo tahay dadka qaarkood u fahmaya in adeega magaalada keliya la gaarsiiyo laakiin duleelka magaaladani sun adeeg ka jirin naftigeeda waxay u baahan tahay dadka naftigooda inay fahmaan in mataqaanaaye xalkii u ahaa dadkii barakacyaasha in magaaladu eh, la siiyo debadejin oo taa keenta marka bulshada in adeeg ay dowladda meesha ay loo guuriyey iyo adeeg loogu gaarsiinayo waa tahay marka taa naftigeeda waxay keenaysaa marka een, inay ku kalsoonaadaan bulshada naftigooda inay ayaguna wax qabsadaan waayo bini aadanka gacantiisa waxaa ka muhiimsan dadku naftigooda in kartidooda iyo mataqaanaaye iyo awoodooda inay kaarsadaan ayagoo ilaahay subxaana watacaala leeyahay qofka bini aadanka baahidiisa ma aha wax maanta meel kale taagan mar walba waxaa loo baahan yahay dadku aniga naftigooda inay iskara qabtaan ee communitiga dhexdooda inay support Bulshada.
eh, bulshada dhexdeeda ha tusaale ahaan haddii waxbarashadii lagaa caawiyo caafimaadka lagaa caawiyo waxbarashadii iyo amnigii iyo korontadii iyo biyihii waxaa loo baahan yahay marka in shaqo abuur adigu inaa shaqaysato adiga naftigaaga baahidaada musarifka inaa adiga mataqaanaaye oo aada dabooli karto marka taa naftigeeda waxay u baahan tahay dadku inay la soo baxaan een, karaamadooda iyo sharaftooda in adeegooda inay ayagu naftigooda garab ay isku noqdaan oo ay dadku ay shaqo tagaan meelahay u shaqo tegi karaan ay noqoto haddii wax beeran karaan haddii ay mataqaanaa shaqooyinka caadiga oo manualka bulshada magaalanta ay qabato inay qayb ka noqdaan dhisma hadday noqoto hadday noqoto muxuu ahaaye wax soo saarka zaraacadda ay noqoto inay wax soo saartaan marka xaalal badan baa jira dadka naftigooda inaysan een, ay noqdaan dad ayaga kalsoonidooda kor u kaca marka taa naftigeena muhiimad waaye bulshadeena waxaan u baahannahay inaan maskax ahaan u dhisno aysan noqonin dad gacantooda keliya ay wax ka suga marka naftigeeda waxay u baahan tahay dadka in ay ay maankooda uu ku jiro inay bulshada meel dheer hiigsadaan waana mahadsantiin waa tahay dhegeystayaal waa dhegeystayaasha ayaan aragtiyahooda iyo fikradahooda aan fiirinaynaa dhegeystayaasha kuwa ee fariimaha gaagaaban noogu soo diray waxau ku bilaabay assalaamu calaykum habeen wanaagsan wacalaykum assalaam habeen la mid ah ayaan leenahay dhegeystahaasi waa xaliimo cumar xasan oo joogta xaafadda calanley gaar ahaan dalcadda waad ku mahadsantihiin martida iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhammaan farsamayaqaanka waan salaamayaa haddii aan gudogalo aragtideyda dowladda wax badan ayay ka qabatay marka loo fiiriyo ee, biyaha waa dabcan caafimaadka iyo waxbarashada balse biyaha ayay caqabad badan ka jirtaa oo aan rajaynaynaa iyadana in goordhow ay noqoto mid markaasi hagaagta sidoo kale dhegeysto kale ayaa fariintan isagana noogu soo diray xaafadda farjano gaar ahaan sinaay maxamed cumar waan bogaadinayaa martida iyo sidoo kale barnaamijkan baa sida wanaagsan ee caawo aada noogu soo bandhigteen waxaan leeyahay bulshada way u baahan yihiin in adeegyada aasaasiga la gaarsiiyo sida waxbarashada iyo caafimaadka loo gaarsiiyey waxay u baahan yihiin in loo gaarsiiyo biyo iyo sidoo kale cunto iyo in xirfadaha iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi ay wax kula soo bixi karaan laga caawiyo taa oo beri ka maalin u sahlaysa bulshadaasi inay noqdaan kuwo isku filan oo isku tiirsanaada dhegeystaha ugu dambeeya haddii aan siiyo isagana aragtidiisa waxa uu leeyahay waa cabdiqaadir cumar cali oo jooga goob weyn markay noqoto caafimaadka iyo amniga iyo waxbarashada way naga haqabtireen hay-adaha iyo dowladda laakiin dhanka waxbarashada iyo sidoo kale waxaa u jeedaa baan filayaa dhegeystahaasi biyaha iyo sidoo kale dabcan ee baahiyaha kale ee ku gadaaman sida barakacayaasha oo u baahan qaarkood in dibudejin wanaagsan loo sameeyo oo ay markay meelaha dabcan ka soo barakacaan sida biyaha waa dabcan daadadka iyo wuxuu ula jeedaa fatahaadaha ee inay muhiim tahay inay dibudejin toosan oo sax ay helaan sida dhegeystayaasha qaar ay markaa aragtiyahooda si kooban ula wadaageen aragtiyahooda oo qoraal ah waa mahadsantihiin dhegeystayaal meel walba oad joogtaan aad baan idinkaga mahad celinaynaa sida qurxoon ee barnaamijkan ugala qayb qaadateen aragtiyihiinna iyo fikradahiinnana waan sii wadaynaa iyadoo ay dabcan dhegeystayaasha nagula wadaagi karaan lambarka fariimaha gaagaaban labo siddeed eber ayaad aragtidaada oo kooban aad nagula wadaagi kartaa waxaan siinayaa guddoomiyaha ee degmada ee kismaayo ee dhanka haweenka sidee ayay bulshada dowladda maamulka deegaanka ay si joogta uga wada shaqayn karaan bixinta adeegyada muhiimka ah aada umahadsan tahay waxay u bixin karaan adeegyada aasaasiga ee dowladdu bixin kartaa horta waxaa weeyaan inay dadku horta amni helaan amnina way haystaan inay waxbarasho helaan waxbarashona way haystaan caafimaad way haystaan waxa ay leeyihiin m c h yo iyo cistaalka weyn wadooyinku way u hagaagsan yihiin marka waxaa la rabaa in la sii xoojiyo oo sidii uu sheegay istaadku ay dadku sameeyaan lahaansho oo qof walba uu dhinaciisa ka qabto dowladnimada si loo helo horumar muuqda ee lana lana ee maaragtay la adkeeyo ee wadajirka dowladda iyo shacabka si loo loo loo damiyo ama maaragtay ay u yaraadaan baahiyaha aasaasiga ay qabaan ee bulshada nugul ama barakacyaasha haweenka iyo wixii lamida in insaan la yeelo insha allah haddii ilahay waa tahay aad baa mahadsanti waa hagaag ee waxaan siinayaa ee gabagabadii barnaamijka ayaan isla ee soo gaarnay waxaan siinayaa maxamed ee iimaan mustaqbalka maxay yihiin tallaabooyinka wax ku oolka ee dowladda maamulka deegaanka iyo hay-adaha horumarinta ee qaadi kara ama qaadan kara mas-uuliyaddaas ee si adeegyada loo gaarsiiyo xitaa meelaha fogfog iyo dadka nugul Ah, bismillahi raxmaan raxiim Eh, waa mahadsan tahay eh, mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan aaminsanahay eh, mustaqbalka waa xilliga hadda ay dadku ay u baahan yihiin oo in wax loo qabto waayo baahida mustaqbalka keliya kuma xirna eh, waxay ku xiran tahay xilliga hadda la taagan yahay in bulshada wax loo qabto waayo dowladda waxyaabo badan bay qabatay oo aanan mustaqbal ku dhisnayn laakiin adeeg baahida dadka dhexdooda ah oo haysta ay xalisay dhibaatooyin haysta waxaa ka mid ah kale adeegyo badan oo ay dowladda maalgelisay oo dhaqaalo badan ku baxay dowladda jubbaland sidoo kale adeegyo badan oo ay gaarsiisay eh, sida miyiga oo aan ognahay goobo dadku ay kasoo barakaceen ay soo degeen oo ay qaarkood ay mataqaanaaye xoolihii kasoo dhammaaday qa- qaarkood ay kasoo dhammaaday muxuu ahaa sidoo kale eh, eh, dalagii beerihii dalagii wixii oo dhan Waa tahay.
marka taa naftigeeda dowladda waxay ku mahadsan tahay wax badan oo la taaban kara qabatay waxay gelisay sidoo kale hirgelisay shuruucyo sinaan ah oo la ilaalinaya dadka in mashaariicday u wada siman yihiin goob walbo aad tagto hadda magaalada aad ka baxdo waxaad arkaysaa goob waxbarasho goob caafimaad ay ku wada siman yihiin iyo goobo mataqaanaaye oo ay ku helayaan adeegii biyihii oo sidoo kale ah waxaan ognahay maamulada sida deegaankeen aan hadda joogno sida jubbaland waa maamulka ugu fiican oo sida aan ognahay waxyaabo la taaban karo oo ay qabteen waxaa ka mid oo kale goobaha dadka qaarkood oo miyiga aada u fog waxaa la arkayaa goobo dadku ay ku heli karaan adeeg sida mataqaanaaye baabuurtiyo gaaraya oo aan caqabad kala kulmeynin oo bulshada ay hadday u baahdaan in magaaladu ay soo gaaraan oo kale eh, adeeg caafimaad adeeg ganacsi hadday noqoto adeeg shaqo oo dhan dhammaan ay dadku ay wada siman yihiin sida hay-adaha oo kale way ku mahadsan yihiin waxyaabo badan oo la taaban kale ay qabteen maalgelinna meelo badan oo dadka nugul ay wax ka qabteen Een, sidoo kale xalal badan oo aan u aragnay eh, bulshada dhoon dhowr meel bay bulshada ay aada iyo aada caqabad ugu qa- ugu qabeen waa dhanka caafimaadka iyo dhanka waxbarashada iyo biyaha iyo ti- sidoo kale iyo amnigaba oo qeyb weyn ka ah waxyaabaha hadda aan sheegayn oo dhan ee dowladda ay qabatay waxyaabaha aada loo taaban karo waxaa ka mid ah mobile clinic waxa la yidhaahdo oo mataqaanaa goobaha caafimaadka ah oo adeeg fogfog ah dadku ay dowladda gaarsiinayso hadday noqoto m c h o oo dadka qaarkood dhakhaatiirtii magaalada wax ka baratay oo iyagu dadka caafimaadka ay u gargaaraya meelo dheer oo mataqaanaa qaarkood ay kasoo baxeen een- een, ee, wasaaradii ee, ay qeyb ka tahay caafimaadka oo sidoo kale ay mataqaanaa ay dhiirgelinayso dadka caafimaadka bahda caafimaadka ee meelo badan bahda iskuullada ca- waxbarashada iyadoo qeyb ka yihiin oo ay goobihii waxbarashadu ay macalimiinta maanta aan aragnay intaasoo macalimiina dowladda naftigeedu ay ay siiso oo ay wax ka qabato ay caawiso inay dadka miyiga ugu tagaan oo dadka wax baraan ayagoo dowladda ay ay support garaynayso oo dhaqaalo ku bixinayso taageerayso.
ay taageerayso Eh, sidoo kale biyaha oo kale waa caqabad taagan sidoo kalena dowladda wax badan bay ka qabatay magaalada aan joogno waxay lahaan jirtay een, guri walba ceel baa ku yaali jiray maantana aragto guri walba waxaad arkaysaa isbe- aada u horumara oo s- oo satiibooyin la isticmaalaya caqabadii dhanka biyaha magaalada waxoogaa yar boqolkiiba boqol waa baahideeda waa laha qabtiray Een, sidoo kale waxaa jira eh, dhankan magaalada ka baxeeda oo kale een, gobooyinka aadka u fog oo magaalada ah sidoo kale ayadan waxaa jira mashaariic oo biyeeneed oo loogu talagalay oo oo webiga laga soo jiidaya oo magaalada qayb ka mid a ah, la keeni doona marka baahida biyaha boqolkiiba boqol kalsooni weyn bay dowladda ku qabtaa inay boqolkiiba boqol ay bulshada ay ka xaqabtirto waana muuqataa wax la taaban kara waa magaaladan waxay caqabad ku jirtay ee, muxuu ah biyaha dhankeeda oo aan arki jirnay dhowr iyo toban sano ka hor dadku ay biyihii markay u baahdaan inay ay jirgaano kaga soo daraan muxuu ahaaye xaafad to xaafad ee, ay biyo ka raadsadaan oo caafimaad oo ayagoo u arkaya xaafad heb biyaheeda macaan la dhaho lacag lagu bixin jiray marka taa naftigeeda way ku mahadsan yihiin dowladda wax la taaban kare qabatay marka bini aadamkan waxaa fiican waxa uu qabtay in lagu abaalmariyo oo loogu mahadnaqo ilaahay baa mahad iskale waan mahadsantihiin xalka xalka marka haddii aad soo koobto Ee, xalka waxaan u arkaa xalka waxaan u arkaa iskaashi dhaba inuu jiro marka hore oo iisinaan iyo isla xisaabtan dowladda naftigeeda waxaa waye bulshaday wax u qabataa een, waxyaabaha la isla xisaabtanka waxaa ka mid ah in maamulka iyo hay-adaha oo mashaariicda meelaha ka fulinaya si wada jira inay uga wada shaqeeyaan asaasiga meelaha wax la gaarsiinaya taa marka waxay keenaysaa marka bulshadii iyo dowladdii iyo maamulkii iyo hay-adihii meesha ka shaqeynaya in baahida dadka in la gaarsiiyey in mataqaana ay noqoto wax la wada siman yahay dadka ay wada sinaadaan waana mahadsantihi intaasoo kusoo koobaya waayahay gudoomiye isla su-aashaas haddii aan ku weydiiyo gabagabadii ayaan taagannahay mustaqbalka maxay yihiin tallaabooyinka wax ku-oolka ah ee dowladda maamulka deegaanka iyo hay-adaha horumarinta ay qaadi karaan si adeegyada loo gaarsiiyo xitaa meelaha fogfog iyo dadka nugul intaa een waxay dowladda iyo maamulku ay qaadi karaan si loo gaarsiiyo een een dadka Adeegyadaas meelaha adeegyada dadka.
meelaha fogfog in la sameeyo sida uu sheegay ustaadku isla xisaabtan xaqiijin la xaqiijiyo waxqabadkii dowladda qabatay waayahay dabagal iyo tixraac ugu dambeynna een la sameeyo een sidan oo kale ee goobo ama ma- meelo la isugu yimaado oo la isku weydiiyo lagu xisaabtamo mid kasta oo mashruuci maraya ugu dambeynna dadku ay iyagu ka timaado aragti ah inay guulaysteen barnaamijyadii ay dowladdu ay xaqiijisay aada waa mahadsantihi waayahay xalka maxaa u aragtaa een gabagabadii xalka waxaan u arkaa in la helo isku xidh dowladeed iyo shacab een xaqiijin dowladeed iyo horumar een een een een een een hay-adeed oo dowladeed in ay iskaashadaan waa taas si loo gaadho guul baahidana looga saaro dadka Mhm. waayahay ustaadka bulsho horumarsan markaa aragta inaad ogaato Mhm.
waxay ku dhisan tahay adeeg loo siman yahay Waa.
oo dowladda ay u qabatay Mhm.
iyo cod loo wada dhan yahay dhammaan dadku ay u wada dhan yihiin waayahay iyo maamul dahfuran Mhm.
maamulka uu dowladda uu dadku u dhibrinayo Waayahay.
baahidooda uu dhegaysanayo Mhm.
marka qofnuusan ka harin adeega muhiimka ah gaar ahaan kuwa nugul waa waa halku dhig oo u baahan dowladda jubbaland waxyaabaha ay qabatay ka mid tahay Waa tahay.
waana ku mahadsantihi intaasoo kusoo koobaya
waa tahay dhegeystayaal gabagabadii ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaasha waxaan ugu celinaynaa mar kale lambarka fariimaha gaagaaban ee labo sideed eber oo ay nagula wadaagi karaan aragtiyahooda si aan toddobaadka dambe u ogaano aragtiyahooda ay dhegeystayaasha nala soo wadaageen sida ee, adeegyada muhiimka ah sida amniga waxbarashada caafimaadka iyo biyaha mar kale dhegeyste waxa ay tahay su-aasha aan doonayno inaan dhegeystayaasheena weydiino lixdii bilood ee lasoo dhaafay sidee ayay ahayd waaye aragnimadaada adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo amniga ee deegaankaaga jawaabahaaga noogu soo dir lambarka fariimaha gaagaaban labo sideed eber si aan u ogaano dhegeystayaal toddobaadka ee xiga aragtidaada iyo fikirkaaga iyadoo aan dabcan ka doodi doono barnaamijyadan muhiimka ah ee bulshada loogu talagalay waxaad waxaan kaaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijkan islamarkaana ay martida noogu ahaayeen guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo iyo sidoo kale maxamed i- ibraahim iimaan oo ah qabiir dhanka arrimaha bulshada barnaamijka waxaa ii farsamaynayay injineer een, naxnu oo barnaamijka dhanka farsamada noo fadhiyey islamarkaana ee, qayb markaa ee, nagala ahaa dhegeysta nagu soo biir toddobaadka dambe haddii aan la idmo oo aan kaga hadli doono barnaamijkaas si loo kordhiyo ka qaybgalka haweenka ee nabadhiska iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga toddobaadka dambe nabadgelyo